أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xog dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar lala beegsaday cadowga allaah oo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya dowladda daaqiyadda ah ee ala sacuudi ayaa sii kordhisay dilalka ay u geysanayso dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka xarameynka xildhibaan ka tirsan kooxda liidada ayaa wasiirka gaashaandhigga murtadiinta ku tilmaamay jaasus u shaqeeya dowlado shisheeye ugaasta guud ee beesha gaarjacle ayaa ku guulaystay inuu heshiisiiyo laba jufo oo ka tirsan beeshiisa kuwaasi oo xurgufay ay soo kala dhex gashay أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna xog dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro lala beegsaday cadowga allaah oo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cabdiqani maxmed ah ciidamada mujaahidiintu waxay howlgallo isugu jira dagaallo toos ah iyo qaraxyo ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka gedo baay iyo shabeellada hoose dhanka wilaayada gedo qarax ay mujaahidiintu xalay ka fuliyeen gudaha degmada baardheere ayaa lala eegtay guri uu magaaladaasi ka degan yahay sarkaal ka tirsan maamulka ridada ee magaalada baardheere oo lagu magacaabo sanweyne isaga iyo mid ka mid ah ilaaladiisa ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka goofgaduud buray ee duleedka magaalada baydhabo waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka golweyn ee hoostaga degmada buulamareer sidoo kale shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaallo saf ah ku qaadeen saldhigyada iyo fariisiimaha murtadiinta ee xaafadaha bundabilan iyo bulabacaad ee magaalada marka waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlay xaafadaha magaalada marka iyo duleedkeeda waa qayb ka mid ah weerarada ay mujaahidiintu ku dhiigbixinayaan maleeshiyaadka murtadiinta iyo saliibiyiinta isu soo bahaystay la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta dowladda daaqiyadda ah ee ali sacuudi ayaa sii kordhisay dilalka ay u geysanayso dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka xarameynka warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare dowladda daaqiyadda ah ee al sacuud ayaa sii kordhisay dilalka ay u geysanayso dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka xarameenka iyadoo sanadkan daldashay tobanaan ruux wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda riyaad ayaa ku dhawaaqday in maalinnimadii shalay ay daldashay ilaa laba ruux oo mid ka mid a uu kasoo jeedo waddanka bakistan warbixinno soo baxaya ayaa muujinaya in sacuudiga sanadkan gudihiisa uu daldalay dad kor u dhaafaya boqol ruux kuwaasoo ay kusoo eedeeyeen dembiyo kala duwan tan iyo sanadkii labada kun shan iyo tobanka ayaa nidaamka daaqiga ah ee ka jira dhulka xarameenka waxa uu daldalay dad kor u dhaafaya ilaa kun ruux badanaa dadkaasi la daldalay ayaa dembi looga dhigay in ay taageeraan mujaahidiinta waxaana bishii lasoo dhaafay la dilay shaqsi lagu eedeeyey inuu ammaanay sheekh usaama bin laadin nidaamka uu hogaamiyo maxamed bin salmaan ayaa dadka muslimiinta ah ee kuna dhulka xarameenka waxa uu ka dhigay kuwo uu xabsiga u taxaabay iyo kuwo uu daldalay halka uu soo dhaweystay gaalada oo maanta ku tamashlaynaya dhulkii waxyiga halka kuwii dhaxlay ambiyadana xabsiga lagu guray xildhibaan ka tirsan kooxda liidada oo wasiirka gaashaandhigga murtadiinta ku tilmaamay jaasuus u shaqeeya dowlado shisheeye khilaafka u dhexeeya kooxda liidada dhexdeeda ayaa gaaray meeshii ugu sarraysay xilli ay kala dhaqaaqeen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda kooxda liidada ayuu khilaafkaas saameeyey wasiirada iyo xildhibaanada murtadiinta saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada iyo warbaahinta qabsaday eedeymo kulul oo ay hawada isku marinayaan wasiirka gaashaandhigga kooxda liidada iyo ninka lagu magacaabo murjaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiyadda murtadiinta ugu horeyn cabdiqaadir maxamed nuur oo baraha bulshada looga yaqaan wasiir tigtoka ayuu xildhibaan murjaan ku eedeeyey inuu yahay jaasuus u shaqeeya dowlado shisheeye islamarkaana lunsaday lacagihii mushaarka ee loogu talagalay maleeshiyaadka murtadiinta wuxuu sheegay in wasiirka difaaca uu tahaluka geliyey boqolaal maleeshiyaad murtadiin ah kadib markii uu ku guray faymaha dagaalka kadibna ay mujaahidiinta al-shabaab gumaad kala duldhaceen wuxuu tusaale u soo qaatay dagaaladii ka dhacay masagawaay iyo masaajida cali guduuda halkaasoo kooxda riddada maleeshiyaad fara badan looga laayay walaalow ninkaas wasiirka hashaare kuma tilmaaman karo aniga nin oo wasiiso oo jaajuus ah oo dadkiisii ummaddiisa u danqanayn oo xoolay ummadda dhunsaday xoolay ciidanka dhunsaday waa la yaqaanaa dowlad shisheeye u shaqeeya oo jaajuus ayaa dowladda lagu aaminay oo u dhiibtay oo xasha sheekh waxyaala dowlad burburka kenya kama tahay oo nin oo si dham aqoon lahayn karta lahayn oo dadnimada ku jirin oo la yaqaano xaaladihiis iyo zero ilaa toban nin oo ka xeerkaas maraya ina hadda mogtahay anana dhaho bir waxaa qaadi jirta xamaaliya xamaaliya shaqala ah ninka dalka dii jirtay oo hargeysa ahaaya ma wax dhihi karaa aaw ciidamada lagu lahay aaw masagwaa iyo masaaj ciidanka lagu lahay aaw asigaa lahay oo furmiya kasoo baxeen oo mataqaanta kuleynaya masaakiinta oo kuleynaya ciidamada qaranka wasiirka gaashaandhigga kooxda riddada ayaa isna qoraallo u muuqday aflagaado soo dhigay baraha bulshada isagoo weeraraya xildhibaano ka tirsan dawaaqiidda oo diiday ajandayaasha siyaasadeed ee xasan gurguuto wato sida waxaa loogu yeero doorasho qof iyo cod ah shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur iyo murtadiinta kale ayaa iyana warbaahinta ka soo muuqday iyagoo eedeymo kul u jeedinaya madaxa kooxda riddada axmed macalin fiqiiyo wasiirka gaashaandhig oo u muuqday inay matalayaan madaxa kooxda riddada ayaa iyagana jawaasiis khaa'imiin ah ku tilmaamay mucaaradka mar kale xildhibaan murjaan oo murtadiinta ka tirsan ayaa wasiirka gaashaandhigga ku tilmaamay daahir qashin ciyaal suuq ah islamarkaana qaybka aboobka iyo dhaca lagu haya bulshada soomaaliyeed ninkaas waa lagu leeyahay nin mas-uul aa lagu leeyahay marka mas-uulimiis maxay tahay mas-uul oo waxay mas-uulkaas shacabka soomaalida waxaan sheegayaa ha dulqaataan waxaan oo oo qashanka oo wasiiro leeyahay aqoon iyo kartamada lahaynin oo ummadda dhibaateynayo oo deegaankeeda dhibaateynayo ummadda kale soomaalida deegaanadooda dhibaateynayo ninkaasa wasiiraha ku walaa ku leeyahay wasiiramadiis in cid oo tahay ma garanayno wax oo wasiiroo yahay uma naqaano waa nin iska cayaal suuqo nin shaqa dad ku caynaayo bil baalaa fuul jirti nin dad ku caynaayo ninkaas ma garan karno ina oo maanta dowladnimo kuma tilmaam karno waxay eedeymahan oo idil imaanayaan xilli kale qoqobka siyaasadeed uu kusii dhexbaahayo siyaasiyiinta iyo madaxda kooxda riddada ee soomaaliya kuwaasuu hadda khilaafkooda uu gaaray meeshii ugu sarraysay ogaaska guud ee beesha gaarjecel ayaa ku guulaystay inuu heshiisiyo laba jufo oo ka tirsan beeshiisa kuwaasi oo xurgufay soo kala dhex gashay yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinaya munaasabadani ayaa gabagabo u ahayd gogol uu ogaaska beesha gaaljecel ogaas xuseen ogaas cabdulaahi iyo ogaas maxamed oo u dhigay jifooyinka barsane iyo caloofi oo ka wada tirsan beerweynta gaaljecel ee degta wilaayaadkii islaamiga shabeellada dhexe iyo hiiraan ogaaska ayaa gogoshaani dhigay degmada buqa qable waxaana halkaasi ka dhacay kulan islaaxin ah oo qaatay muddo toban maalmood oo xiriir ah waxaana ugu dambeyn ogaaska beesha gaaljecel ku guulaystay inuu xalliyo colaadii ka dhex jirtay labada jifo iyo dhibaatooyinkii ay horay isugu geysteen waxaana munaasabadda gabagabada kulankaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayaadkii islaamiga hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta laga akhriyey bayaan ay soo saareen labada jufo ee heshiiyey ee barsane iyo caloofi ujeeddo heshiis la kala dhex dhigay kadib gogol islaaxin iyo dowro sharci ah isugu jirtay oo uu dhigay ogaaska beesha ogaas xuseen ogaas cabdulaahi oo qaadatay muddo dhan toban maalmood oo loo dhigay labada jufi ee walaalaha ah farsane iyo caloofi ayaa waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda kow waxaan adkaynaynaa heshiiskii lagu gaaray show ee ay qismiga musaalaxada xarakatul-shabaab almujaahidiin iyo dhaqanka beesha gaaljecel ka gaareen dhulbeereedka ceelasha iyo xukunadii maxkamadda kuna taariikhaysnaa afarta bishii sideedaad kun afar boqol afartii shan hijri laba xumaantii dhacday sida dilka gubidda iyo dhammaan dhacdooyinkii kalaba waa la xalliyey waxaana lisweedarsaday subayn xumayn xaal waana lagu fiyoobaaday sidoo kale waxaa goobta ka hadlay odayaasha dhaqanka ee labada jifo iyagoona sheegay inay heshiiyeen kagana mahad celiyey ugaaska beesha gaaljecel oo gogasha nabadeed u fidiyey gooshan ballaaran ee maalmahan socotiyo tobanka maalmood noo socotay loogana hadlaya khilaafaad ka dhacay laba beeloo walaalo ah laba beeloo walaalo ah oo shaydhaan uu isku diray ayagoon raalli ka ahayn isdagaalan shaydhaan uu dhexdooda ka teliyey isla markaa waxa ka dhacay inay raalli ka wada ahaynba ii ka dhanba ee odayaalkoodiina lasugu keenay maalmahan ka socotay shirkan tobanka maalmood inta ka shaqaysay oo hadda aan ogaaskii u horreeyey aan ka sheegay ayaa horta mahad iska leh waxaan ku salaamayaa ogaas xuseen ogaas cabdalaahi ogaas maxamed khayr adduunye khayr aakhiro dhammaanayn allah ka- allah siiyo waa naga shaqeey waana ku walaalowne maadaama aan nahay beesha reer barsane iyo beesha reer caluufi waan ku walaalowne waa ku mahadsan yahay khayr allah siiya siina u yeelo siina u yeelo saldhigii abkaa mas-uulo ogaasow sanasoor siina u yeelo waxaa sidoo kale goobta munaasabada ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed isagoona kula dardaarmay labada jifo inay dhaqan geliyaan heshiiskii ay gaareen iyo bayaanka ay sida wadajirka ah usoo saareen gabagabada shirkii islaaxinta ahaa ee labada beel ee walaalaha ah ee barsane iyo reer caloofi ee ka wada tirsan beesha gaaljecel ilaahay gana soo gaarsiiyaan u mahadcelin alxamdulilah rabbilcaalamiin waxa aad maqlayseen ee bayaanka ahaa in nuqolkii rasmiga dukumentiga aan ku heshiinay ee saxiixeena uu ku wada yeelo ayaa ka soo baxay marka inteena meesha fadhiso qulubteena way furan tahay inta kale allah noo furan dhihi karna insha allahu tacaala waxaan leeyahay intii dhib loo geystay ee walaalo waxaad cafiyey iyagana ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u booga dhigo afraad waxaa jirtay si khaas ay si caam ah u sheeganayay cafintii iyo wanaaggii ay sameeyeenna waa kaga mahadcelinayna allana wuxuu leeyahay faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah ilaahay tabaaraka wa tacaala ajirkiisa ajirkooda agtiisa ha u weynay insha allahu tacaala markii shirki laysugu imaanayey qof walba shucuurta iyo waxa ka jira wuu dareemayay markuu shirka noo furmay maalmo kadib ilaa yowmina haadana barwaaqada iyo wanaagga aan ku jira qof walba wuu dareemi karaa ilahay noosii taam yeelo ugu dambeyn waxaa goobta munaasabada ka hadlay waaliga wilaayadii hiiraan sheekh guleed abunabhaan isagoona kaga mahadceliyey gogasha ugaaska beesha gaaljecel u fidiyey labada jifo ee barsane iyo caloofi xafladan ikhtitaamka waa mu'tamarka sulxiga ah oo labada beelood oo walaalaha ah oo wada dhashay lagu heshiisiinayey curadka beesha gaaljecel reer barsane waa qoyska magaca dheer oo ka soo jeedo ashahiid biidn illaah sheekh xasan barsane iyo walaalahood beesha caluufi oo ku wada abtirsada beelweynta gaaljecel ansaarta ah ikhtitaamka xafladaas dowrka aan ku leeyahay wuxuu noqon doonaa mahadcelin guud ahaan waxaan u mahadcelinayaa ugaaska guud ee beesha ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo asagu iska lahaa fikirkan qiimaha badan gogoshaan qiimaha badan oo tobanka maalmood socotay dhigay noqotayna gogol lagu daawoobay oo sida idiin muuqato ay u eg tahay gogol daahirkeeda iyo baadinkeeda bay iswaafaqsan yihiin ugaaska waxaan leenahay juhuuddaada allah kuu barakeeyo dadaalka aad samaysayna waa kaaga mahadcelinaynaa wax loo baahna oo aad samaysay weeye waa maal mudan in lagu daydo waxaan leenahay waa tusaale fiican waa iskuday fiican oo aad gaartay gogoshaani nabadeed ee ugaaska beesha gaaljecel uu u fidiyey jifooyinka walaalaha ah ee barsane iyo caloofi ayaa ah tallaabo aan horay loo arag oo uu abaalkeeda furay ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed mahadsanid yaasira warkii fiidnimo ee caawna dhegaystayaal waa nagay intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh